doodiyo allayleh kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaynan dareemayn
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo indhargaradka bulshada si aan iskula qaadaa dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaynu diiradda ku saaraynaa dhallinyarada xirfadleyda ah iyo caqabadaha ay kala kulmaan bulshadooda waxaa barnaamijka marti igu ah maxamed axmed iyo sakariye cabdi oo intuba ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee aqoon-yahanada ah farsamadu waa saaxiibka ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo cabdiciis rabbaaniya soo dhowaada saaxiibayaal كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqanwareeree xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha darooggada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqancelinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqancelin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay hanagu qaylinayno xarumaha dhaqancelinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqancelin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran xarunta koowaad ee dhaqancelinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqancelinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shir kore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoonnambarada kale ah eber lix hal shan konton iyo saddex konton iyo kow konton iyo sagaal eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
macquul electronics company moodal kastoo elektronig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin tv kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaalada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul elektronics waxaad ka helaysaa faranjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo faranjeerada subernational oo leh damaanad hal sana ah iyo weliba faranjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana ah macquul electronics company wuxuu ku yaallaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
ha haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
sida aan la wada socono toddobaadkan waxaa caalamka iyo soomaaliya laga xusay maalinta caalamiga ah ee xirfadda haddaba xirfaddu waa waxa ugu muhiimsan ee ay xoogga saaraan waddamada horumaray waxa ay ku bixiyaan maskax iyo maal sidii ay dhallinyaradooda u baran lahaayeen xirfad ay noloshooda ku maareeyaan burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa hoosu dhac weyn ku yimid in la helo dhallinyaro xirfad waliba leh taas oo saameynteeda loo sababeyn karo dowlad la-aanta haddaba sida aan la wada soconno inta badan ardayda ka baxda jaamacadaha dalka waxaa aada u hooseysa tirada ardayda yeelan karta xirfad ay noloshooda ku maareeyaan islamarkaana ay kaga gudbaan caqabada shaqo la-aanta haddaba maxaa dhanintaasi ka hortaagan inay xirfad yeeshaan maxaa caqabadaah soo wajaha qofka raba inuu xirfad barto waa maxay xirfad qofka haddii xirfad uu barto noloshiisa inteeda kale ma maareen karaa weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay martida barnaamijka kaswadaag weydiinta koowaad ayaan siinayaa maxamed axmed waa maxay xirfad ama xirfadyahan waa mahadsantaha cabdiasiisow haddii su-aashaas aa dhahda waa maxay xirfadley xirfadley waxaa dhihi karnaa qofka inuu leeyahay xirfad u qaas ah waa inuu bartaa qofka wax ka duwan takhasuskiisa wax ka duwan oo gaara inuu bartaa haddii ay noqon lahayd soft skill iyo haddii ay noqon lahayd hand skill marka badanaa dhalinyarada waxay u badan yihiin inay bartaan soft skillska waxyaabihii problem solvingki communicationki inay bartaan dhanka kaleente lama soo aado oo sida inay ahaan lahayd graphic designska oo kaleente waxyaabihii kaleentead oo hard skillska badanaa hadda kuma baraarugsano dhalinyarada marka soft skill waxaa dhihi karnaa waa xirfad qaas ku ah adiga ku shaqaysan kartid haddii ay noqon lahayd mid gacanta laga qabsaday haddii ay noqon lahayd mid soft ah oo mid software oo caadi micnaha sida system camal laaga shaqeynayo ama program oo kaleente intaasaa ani dhihi lahay
xirfad waxa waaye maxaa la wax sida caadiga ka baxsan wax sida caadiga ka baxsan knowledge-ka oo ama jaamacadda ama iskuulka ku dhiganaysay oo kale waxaa ka mid ah tusaale photographer inaad oo kale ama decoration inaad qabanaysay oo kale waxyaalahaas oo kale aa ka mid a wax knowledge oo caadiga oo inta bug iyo qalin qaayatid twenty four of seven soo dhiganaysid wax ka baxsan aw aqaana oo haddii xitaa ayaga aad barinaysidna time limitation waqti yarkaa aa ku barinaysid minimum saddex bilood oo kale waayahay aad baad umahadsantihiin waxaan rabaa maxamed inaan ku weydiiyo goorsi hores waxaad ka dhawaajisay in soft skillska uu ka mid yahayba waxyaabaha qofka ay suurtagalka tahay inuu barto marka waxaan rabaa inaad bal si gooniya aada noogu sharaxdo soft skillska muxuu yahay yaase ee baran karo soft skillska waxaa waaye xirfad waa ayadaneh oo la barto sida tusaale camal public speakingka xirfad waaye lagu shaqaysto oo maanta tababaro caalami a maanta aaga qaybgeli kartid sidoo kaleenta communicationka xirfad kaleenta waaye oo lagu shaqaysto sidaas si lamid ah waxaa jiro critical critical thinkingka oo kaleente iyadana xirfad kaleenta gooni waaye inaa maanta qof wax naqdin kara aad tahay dad kaleenta waa ka duwan tahay qof kastana wuu baran karaa soft skillska qof maanta wax baran karin ma jirto qof walbo maanta waxaa waaye asagoo wax aqoonin oo calooshoodiis ka soo baxay marka qof kasta waxaa aaminsanahay inuu baran karo xirfad kasto dhinac kaleento hard skillska hard skillska ayadana qof kasta waa baran karaa haddii oo qofka waxaa jira laakiin caqabado yaraan qofka soo wajahayo haddii caqabadahaas qofka uu adkeysanayo oo jaalinji gareynayo iska qabanayo qofkaas markaas waxaa dhihi karnaa waa baran karaa waayahay aad baad umahadsan tahay waxaa gacantii taagaya zakariya zakariya hay adiga maxaad ku daraysaa waxaa ku dari lahay soft skillka tusaale waxaa ka mid ah leadershipka hogaaminta innovationka qofka inuu hal abuur leeyaho kale waxyaalahaas oo kale iyo team work qofka inuu team collaboration inuu sameyn karoo kale marka labadaba had skillka oo photographerka decoration waxyaalahaas ka mid ah iyo soft skillka labadaba dhalinyarada waxa isleeyahay wax aada iyo aada loogu baahan yahay inay tahay marka haddii soft skill ahaana marka soft skill badanaa waxay soo dhexgalee knowledgekan caadiga qofka uu qaadanayo tusaale leadership camal mise management waxyaalahaas marka wuxuu ku qaadan karaa dadkan artist dhigto badanaa waa fahmayaan casharadaas ku qaataan marka laakiin labadaba in laisku bartaa fiican qofka si space uu badan uu janis u heli karo uu helo
waayahay maxamed suleymaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa qofka ku dhaliya aragti ahaan inuu xirfad barto ama xirfad uu yeesho wax walba sabab ayay leeyihiin adiga aragtidaada aragtideeda markaa ka hadlo qofka maxaa ku dhalay xirfad Een, qofka xirfad waxaa ku dhaliyo markuu arko caqabadaha asiga ku gidaaman iyo markuu arko asiga wax ka dhex guuxaayo baahidiisu maxay tahay war waxaan ani baahi qabaa markuu leeyahay markaas ayuu xirfad qofka dhalin karaa Een, waxyaabaha ugu badan waxaa waaye qofka xirfad ku dhalin kara waxaa ka mid ah een, environmentiga ku dhex nool yahay environmentigaa saameyn qofka ku yeeshan karo haddii een, qofka wax xirfad leh oo lahayn oo xirfadsan xirfadan uusan lahayn waxaa waaye dhibaatooyin badanaa soo wajahayo marka dhibaatadaas soo wajahaysaa waxaa waxay keenaysaa inuu qofka hurdada ka kaco xirfad yeeshto iyo waxyaabaha kaleento family problem xataa haddii uu jiro een, economic een, low haddoo jiro marka waxyaabahaas oo kaleente iyo qofka laakiin haddii waxaa ka baxsan haddii qofka oo laakiin uu yahay qof asiga xataa hal abuur oo micnaha waxaa jiro hal abuurka markii laga soo tago haddii qofka inuu xirfad barto markii laga soo tago waxaa jiro qofka waxyaabo oo hal abuur uu leeyahay oo inuu sameyn karo oo jecel yahay oo xiiseynayo marka waxyaabahaasaa ku dhalin karaa isleeyahay micnaha baahi qofkaan lasoo xiriirsatay oo kaleente iyo inuu waxaan u baahan yahay taasaa isleeyahay fikir ahaanteyda Een, waayahay ee, zakariya adiga aragti ahaantaada ee, ma jiraa qof ama saaxiib kula ah ama kaa ag dhow oo isku dayay inuu xirfad yacni la yimaado balse caqabado soo wajaha awgeed isaga dhaafay aragti ahaantaada amaba fikirkaaga markaad dib u celiso ma jiraa
haa een, waa jiraa waxaa ka mid a een, yar hadda oo saaxiibaan nahay wuxuu rabay barnaamij oo e-commerce ah inuu sameeyo wax marka sameeyo markaas wuxuu rabay in application camal uu la imaado oo uu hadda badanaa muqdisho waxaa jiro in een, haddii aa u baahantao kale ee, haddii aa u baahan tahay b c camal b c camal haddaa u baahan tahay waxyaalo qaar aa u baahan tahay in ee, lagu keeno xaafadaada ab noocyadaas way jiraan marka iyo haddii waxyaalo electronics aa u baahan tahay laakiin wuxuu rabay features marketkan inuu aado beeraha iyo waxaas wuxuu rabay in een, ab inuu sameeyo kale oo maxaa la ii sheegay bacdi oo dadka halkaas een, kala socdaan een, halka qudaartii mareysoo kale qiimaha qudaartoo kale kabacdi sidaasoo kale in een, meeshaas ay ka dalbadaan oo ay saas loogu geeyo abkaas saas ab waxas uu ku fikira marka markaas waxyaalaha soo wajaa waxaa ka mid ahay een, lack of educationkiisa oo xogaa yaraay marka had- ma ma garanaynin ninkan ab qaabka loo sameeyo qof ka caawiyana marka ma lahayn iyo sidii loo wajaha marka waxay caqabada noocaas oo xagga oo waxbarashada uu uu ku waayay ninkan marka dhaga dhaqaalaha waa waa jirta ayadana wuxuu u baahan yahay sida caadiga qofka markuu uu wax sameynayo qof kasta aduu caadi wax sameynayo waxaa loo baahan yahay een, in in qof kale taageero kale ama uu asigu lacag heystoo kale nin taageero maliyadeed een, ma helin sidoo kale qaab oo maskaxiyan iyo waxbarasho ahaanna ma u haynin een, ma ma garanaynin marka hamigiis sidaas uu xogaa ku ah inkastoo uu- uu uu ku jiray nadwaakin uu barinayay laakiin ab sida loo sameeyo iyo waxaas kabacdi yarkii meeshuu ku joojiyey hal san iyo bar camal uu dhiganayay jaamacaddii meeshuu ku joojiyey waa waa iska- waa uu tahriyey marka dhallinyarada badanaa markay waxoogaa wax kuto drop gareeyaan waxbarashada tahriibay aadaan marka yarkaasna uu tahriyey waayahay ee, aad baad umahadsan tahay een, zakariye een, maxamed een, ah, adoo noo kala saaraya xirfaddu mahibo qofka ula dhashaa mise waa wax uu qofku barto oo iskuul u galo jaamacad u galo uga soo baxo aragti ahaantaada
Een, xirfadda qofka wax xirfadda horta qofka een, laba waa xirfadaad dadka qaar micnaha way u dhashan karaan dadna waxaa waaye way baran karaan Een, xirfado waxaa jiro sida tusaale camal een, xirfaddan fagaarka hadalka oo kaleente qof waxaa arkaysaa micnaha qaabka dadka loola hadlaayo saaid ugu wanaagsan asoo soo baranin laakiin waxaa ka maqan waxyar oo in loo loogu dar eh marka xirfad qaarna waxay u baahan tahay inaa baratid marka xirfadaha badanaa aniga waxaa aaminsanahay in la barto xirfadaha mustali badankood
Een, waayahay ee, zakariye maxamed waxaan aaminsan uu yidhi in xirfadaha la barto adiga aragti ahaantaada qofka inuu hibo u yeesho xirfaddii uu ku dhasho iyo qofka inuu markaasi soo barto midee kula wanaagsan adi
wallaahi waa ku raacsanahay labada waa noqotaa midda n tusaale midda oo qofka ku dhasho ku dhasho karoo kale waxaa ka mid a hogaaminta qofka inoo la imaado hogaamin uu dadku ay ku qancaan oo kale qofka tu- wax uu bari karaa twenty four seven laakiin maxaa la sheeg asagoo afar sano jaacad soo dhiganaya laba sano master soo qaatay n mas-uuliyad qabtay kabacdi waxaa laga yaabaa hogaamintiisa inay n tusaale uu yahay hogaamin aa dadka oo wada qancin karin oo kale dadka isku wadi karin hogaamintiisa ee hooseyso iyo oday dhaqameedyada sida caadigana hogaamintoodana ayagana wax ma baran laakiin sida caadiga hogaamintooda hogaamin cajiiba waaye oo laga daba dhac marka hogaaminta waxaa is leeyahay waxa waa mid oo hibid middaas way noqon kartaa n- nooca marka sidekaas loo fiiriyo skillku uu noqon karaa wax oo loo dhasho Eh, dhinaca kale marka laga fiiriyana wax la barto waayo oo maxaa la lahaa waxaaba ka midaba n dadkan guryaha sharaxo kale eventis-ka sharxo eh, saara eventis oo kale dadkan oo eventisda caadi sharxo marka labadu way noqon kartaa Eh, waayahay aad baad umahadsan tihiin Een, ah, barnaamijku waa kaswadaag Eh, waxaan rabaa markan inaan eh, maxamed aan siiyo maxamed qofkee la dhihi karaa qofkan waa xirfadyahan Een, inagoo aan si guud uga soo hadalnay xirfadda iyo waxa ay tahay iyo caqabadaha iman kara iyo een, qofka een, ah, qaabka u wajihi karo qofkee horta la dhihi karaa qofkan waa xirfadyahan oo markaa een, magacaas aan siin karna
Een, xirfadyahan waxaa dhihi karnaa qofka markii laga arko xirfadiisa oo la soo baxo micnaha hal abuurkiisa wuxuu xirfad uu leeyahay oo muujiyo Een, haddii uu soo barto iyo haddii uusan soo baraninba oo la imaado tusaale camal qofkan haddii uu la imaado een, hogaamin fiican asoo soo baranin oo dadka si fiican u kala hagaayo een, teamwork nadii oo wado teamwork collaboration fiican wado Een, qofkaas waxaa dhihi karnaa xirfadyahan waaye sidoo kaleente xirfadyahan qofka inuu noqdo noqdo waxaa ka mid ah qaabka uu dadka ula xiriirayo communicationkiisa haddii uu communicationkiisa qofkan uu wanaagsan yahay oo si fiican u wanaagsan yahay dadka ula xiriiraayo oo dadka dhan ay la yaabaan micnaha qofkaas xirfad wuxuu leeyahay communication ah marka xirfadyahan waxaa dhihi karnaa qof kasta oo xirfadiisa ku shaqaysan karo ee ka muuqato waxaa dhihi karnaa xirfadyahan laakiin qofka haddii xirfadiisa uu ee muuqanin ee keligiis ku qarsoon tahay annaga idin ma ogin markaas ma ogtahay laakiin qofka markay ka muuqato waxaa dhihi karnaa qofkan xirfadyahan waaye qofkan xirfadaasay leeyahay aleelehe allaha markaas waa loola cajiibi karaa qof haddii aysan ka muuqanin qofkan wixiisa waaba qarsadeebo yaa og inuu xirfadyahay iyo inuu ahayn marka qofka markii wixii laga arko waxaa dhihi karnaa qofkan xirfadaasoo leeyahay waayahay haye zakariya adiga maxaa ku daraysaa
xirfadyahan sida caadiga qofka markii horta qofkan xirfadyahan waxaa la dhihi karaa qofka wilin inuu qofka doonayo inuu xirfadii lacag lagu barto xitaa inuu doonayo inuu ku shaqeeyo sameeyo ka go-an tahay competence uu leeyahay soo kacayo maalinkii lacala photographer waaye n gelin uu wax barto gelinna photographerkiisa uu ku shaqeeyo n uu ka daalin shaqadiisa maalin kasta sameynayo ismuujinayo inuu dadka een, sidaas qofka ah oo commitmentina la imaado wilinna la imaado waxaa la dhihi karaa qofkaas xirfadyahan waaye labadaas hadduu isku dao doonayana sameynayana ay ka go-an tahay inuu sameeyo marka labadaas hadduu laga helo xirfadina leeyahay aqoonteeda saddexdaas haddii leeyahay inuu xirfadda aqoonteeda leeyahay inuu doonayo inay ka go-an tahay uu- inuu sameeyo uu maalin kasta uu sameynayo marka haddii uu saddexdaas wax laga helo qofka waxaa la dhihi karaa waa xirfadyahan Een, waayahay maxamed markii soomaalida la fiiriyo een, xirfadda markaad eegto intooda badani waxay xoogga saaraan dhanka ganacsiga xirfadaha ugu badan soomaalida maanta markaad fiirisid waa ganacsi oo qofka markuu xirfadu la yimaado layidhaahdo ama hal abuur hal abuurka iyo xirfadda si bay isaga ag dhow yihiin Een, ganacsigu uu badan yahay oo qofkii inuu ganacsi u- u sameeyo qofkii markaasaa laleeyahay qofka hal abuuru la yimid Een, amaba maaragtayey een, qofkan wuu guuleystay marka maxaa sababay in soomaalida dhanka ganacsiga uu hal abuurkooda u bato wuxuu ugu batay micnaha hal abuurka dhanka ganacsiga iyo xirfadihii waxay ugu bateen waxaa waaye soomaaliya maanta dadka dhan waxaa waaye dhankaas waxaa loo wada batay oo dhaqaalaha loo wada batay Een, adduunkan maanta wax dhaqaale la-aan soconayo ma laha meel kastaa tegtid waxaa waaye een, qofka sida caadiga markuu wax baranayo oo jaamacadda kasoo baxo wuxuu wax u baranaya waxaa waa inuu shaqaysto oo lacag helo Een, dad kaleentana marka haddii qofkan oo wax barto wuxuu rabaa inuu shaqaysto micnaha haddii qofkan markuu wax barto oo waxbarashadiisa shaqo u galaynin oo shaqo u galaynin markaas qofkan wax ma baran lahayn ma ogtahay meel kaloo iska gal lahay sababtoo ah wuxuu wax u baranaya waxaa waa shaqo nadiif hel oo lacag leh marka dhaqaalaha badanaa waa lagu wada tiirsan yahay saasaan loogu bati saasaa isleeyahay aniga مدرسة القرآن madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'doodu u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran
دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis soshal iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabisa shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokakollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن الفجر الباسم قادم hoodi hoodi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasina waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabbo jilbaha tawaadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsi khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabbo taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم
qaybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeenan daadegay miyaydan dareemayn
reediyo himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaannu ku guda jirnaa oo aannu ku eegayno dhallinyarada xirfadleyda ah iyo caqabadaha ay kala kulmaan bulshadooda markan waxaan rabaa inaan siiyo sakariya cabdi qaabkee ayay bulshada u garab istaagaan qofka la yimaada xirfad bulshada qaabku uu u garab istaagaan waxay ku xiran tahay nuuca hal abuur uu la imaado haddii uu yahay tusaale hal abuur oo cajiib oo kale tusaale hadda yarkii wa- coronavirusku markuu dhaco kale ee, ventilatorka oo macmalka ah yarka sameynaya yarkaas gacan kusameyska ah ventilatorka oo neefta gacan kusameyska ah yarka markuu sameeyey ee, markaas wasaaradda dhallinyarada waxaa joogta umaleynaa qadijad diiriye wasaaradda dhallinyaradii een, dadka baraha bulshada waa wasaaradda caafimaadka waa loo wada kacay yarka xilli muhiim ah uu wuxuu la imaaday wax aada loo baahnayo markaas camal saaciidaad badan inuu helayo obviously waa iska cadda laakiin lacala hadda waxaa bartoo kale wax oo photographer camal aa noqday photographer magaaladan laba kun oo dhalinyaro oo waxaa jiro photographer ah oo skillkaas leh decoration waa sidoo kale ayadana waa dad yar badan oo oo lahaa jiro marka wallaahi waxay ku xiran tahay asdhaha anay qofka hal abuurka oo la imaado haddii uu yahay al abuur oo oo naadir ah hundred percent oo waqtigiisa lagu jiro inuu guuleysanayo shaki mugu jiro oo la garab istaagayo
waayahay sakariya mar kale raba inaan kugu noqdo qofka haddii uusan hal abuurkiisa waqti munaasaba la iman sida hadda ka dhawaajisa oo kale wiilkii coronavirus oo kale haddii waqti munaasaba uusan qofkii xirfadiisa la imanin maxaa dhici karo
waxaa dhici karo inay bulshada iga- aysan marka qaar waxaa dhici karo inay bulshada garab istaagin marka asaaba waxaa laga rabaa hadda gog anta inuu sameeyo sameeyo sameeyo sameeyo ilaa uu kaga guuleysanayo Inuu- haddii uu commitment geliyo waqti badanna geliyino inuu guuleysanayo shaki kuma jiro marka dhalinyaro badan oo waxaa jiro oo hadda aniga garanayo oo photographer ah photographer nimada waxay ka bilaabeen meel aada u hoose hadda waxay ku jiraan een, gu- wasiirada ee, qaar sawir sawir qaadayaal u yihiin marka xafladda sawir qaadaha hoos ka bilaabeen hadda waxay wasiirada qaar ee sawir qaadayaal u yihiin bulada raacaan ayagay la joogaan maalin kasta la qadayaan meeshaas ka biriisayaan marka wallaahi waxaa is leeyahay fursad muhiim u tahay haddii uu asi uu uu maxaa la sheeg commitment badan geliyo waqti badan geliyo
Een, waayahay maxamed een, haddii adigaan kugu soo noqdo waxaa jira een, ah, dhalinyaro badan oo intooda badani een, ah, xirfad markaasi la yimid oo nolosha een, ah, qoysaskooda iyo toodaba een, ka maareeya adigu een, ma aaminsan tahay in xirfadda ayba tahayba guusha nolosha haddii mar wuxuun aad barato oo xirfad ah noocee doonta ha noqoto
Een, taas waa aaminsanahay in xirfadda ay tahay een, mid nolosha luga- lu- noloshaada aad ku horumarin kartid nolosha qoyskaaga xataa aad ku horumarin kartid Een, dad badanna waxaa arkaysaa xirfada leh sida oo kale dadka boorarka oo sameeyo dad dhanaa subax waxay usoo kala hayaan xirfad bes inay ku shaqaystaan dadkaas micnaheeda waxaa waaye qoysay ka biilaan daday ka biilaan noloshooda dhan ay ku kaafiyaan markaan waxaa aaminsanahay xirfadda noloshaada dhan inaad ku kaafin kartid haddii xirfadda markaas ay tahay midda saxda ahayd kuu qalintay aad ku shaqaysanaysay noloshaada waa ku kaafin kartaa waa aaminsanahay
Een, waayahay een, maxamed haddii aan mar kale ku weydiiyo dadku inay shaqaale noqdaan oo shaqaalenimadiina ay u arkaan inay tahay wax dhib badan oo addoonsi ahba markii si loo fiiriyo een, soo lama oran karo waxaa sababay in qofkii uu xirfad la iman waayo qofka haddii mar uu xirfad la yimaado noloshiisa ee wuxuu ka baxayaa in la maamulo isagaa ismaamulay marka dhankaas markaad fiirido een, maxaa gaabow kaaga muuqda
Een, dhankaas markaa fiiriyo een, shaqooyin kaleente dad badanoo waxaa arkaysaa le oo dhah ku dhahayo orniyow shaqadeeda waxa ku nacsan waaye gumaysi waaye aa waa aada maanta dhan waa lagu amraa dad badan aa arkay oo nolosha saas ku jiran oo mar mar recommendation igula imaado Een, badanaa waxay ku dhahayaa warniyow intaa meeshaas joogi lahay waxaa iiga fiican me- miis cabitaan inaa furto oo miiskaas aan xur aa u ahaado maalintaa rabo aa furto maalintaa rabo in aa xirto marka meeshaas gaab waxaa iiga muuqdo oo xirfaddii inay yar tahay dhalinyaradii maku baraarugsano in xirfadaha maanta lagu shaqaysan karo oo nolosha lagu kaafin karo Een, no- waxa oo nolosha dhan waxaa umaleeyaan in xafiis la fadhiisto oo waxaa waaye dowladdii laga shaqeeyo meelihii kale inta la tago Ee, xirfadda waxaa waaye way ku hoos taalaa inaad ka faa'iidaysatid marka adaa lagaa rabaa xirfadda waxaa waaye inaad baratid bay u baahan tahay bis haddii aad baratid waa ku shaqaysan kartaa marka meeshaas gaab waxaa ka jira ah een, in xirfadda ay saa-id u yar tahay dhalinyarada inay bartaan marka gaabkaasaa jira asleeya Een, ah, waayahay eh, zakriye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xirfaduhu waa ay badan yihiin oo tiro ma lahan adiga aragti ahaantaada iyo fikraddaada xirfadaha la barto markaad fiirido xirfadda ugu fiican oo aad isleedahay ee dhallinyarada haddii ay xoogga saaraan waa arrin muhiim ah waate
Een, waa xirfadda artiska ama farshaxanka sawir qaadada sawir in la sawiro kale gacanta lagu sawiro xirfadaas hadda een, world use hadda marka la qabanayo wiigan waxaa lagu soo bandhigay madaxtooyada sawiraan badanaa lasoo bandhigay madaxweynaha fiirinaya sawiraanta marka dadka sawiraantaas sameeyey xitaa way gadanayaan marka sawiraantooda internetka gelinayaan sawirka lacag badanaa loogu dhufanaa marka tan ugu muhiimsan waa inay as leeyahay inay bartaan midaas oo fanka ah waa artiskan nooc ka mid a oo fanka waa sidiisaba waxaa waaye hadday kaas bartaan aan waxaas leeyahay in wax badan noloshooda uu ka bedeli karo iyo ayagoo oo artiska xitaa sawirka keliya wuxuu ka tarjumaa haddii sawirka meesha sawirka wuxuu ka tarjumaa waxyaalo badan uu ka tarjumaa dadka ku wacyigelin karaan xitaa marka anigu waxay ila tahay artiskaas inan iyo graphic designka labadaas in la barto haddii oo saftiga la tagana sida caadiga blogging ama ay bartaan dadka inay blogging qori karaan oo kale ama report writing iyo waxyaalahaas inay bartaan marka labadaas ani afartaas kula talin lahay haddii oo oo haadka ay tahayna fast inay ah, een, artiska bartaan
waayahay eh, haye maxamed adiga eh, aragtidaada
Een, aragtideeda xirfadaha maanta ugu muhiimsan dadka inay bartaan Een, maanta badanaa adduunka waxaa waaye waa laga tegi rabaa micnaa adduunka casriga oo sii noqon rabaa teknolojiga loo badan rabaa dadkii inay teknolojiga ku baraarugaan ee bartaan xirfado nin walba laptopkiis inoo lasoo baxo Een, web design inoo noqdo web developer inoo noqdo waxyaabahaas inay saaid u bartaan sababtoo ay maanta waxaa waaye teknolojiyadii saaid loogu badanaa waxaa u maleysaa in laga guuray xirfadihii gacmaha laga sameynayay oo wax walba maanta lagu qabanayo een, technology marka ani waxaa is leeyahay xirfadaha technology iyo softiga in dadka saaid uga bataan aa jeclaan lahay taasaane ra'yigooda yahay
Een, waayahay waxaan rabaa sakri inaan ku weydiiyo dumarka iyo ragga markaynu fiirino dhanka xirfadda een, haddii xirfad qof dumara ama qof raga uu barto labadooda yaa fursado badan markaad fiirido
Sooma- soomaaliya marka la joogo obviously qofka ragga ah fursad badan hadda tusaale haddii oo een, event manager camal u yahay ama sawir qaadidoo kale dadka sawir qaadida ragga waa aragti badanaa waxay joogaan xitaa badday joogaan marka meeshaasay ilaa habeenkii meeshaas ka shaqeynayaan marka waxaa is leeyahay raggaa ah fursad badan marka la dhaho Ee, dumar ha dumarka ayagana ma liitaan oo hadda haddii oo eventiska badanaa wax manage gareeyo dumar le waay marka inkastoo rag ka shaqeeyaan laakiin ownerka iyo waxa dhan badanaa shaqaalaha caadiga dumaraa u badan marka waxaa is leeyahay laakiin sida guud dadka een, raggaa maxaa la maxaa la ii sheeg een, fursad badan ka fursad badan dumarka
Een, ah, haye maxamed sakriye wuxuu qabaa in dumarka iyo ragga ragga ay eh, soomaaliya marka la fiiriyo ay fursado badan yihiin marka xirfad la yidhaahdo adiga een, aragtidaada waa maxay
Een, aniga aragtideeda yaa badan micnaha yaa fursad fiican helaayo micnaha een, dumarka iyo ragga aniga waxay la tahay ragga inay helayaan sababtoo ay gabdhaha waxaa waaye caqabado badan ayaa soo wajahayo tusaale camal maanta gabadha haddii ay barato sida decoration guryaha loo qurxiyo caqabadda waxay ku noqonaya inay meesha kuri weyso laakiin ninka ragga way u fududahay tusaale camal hadda bajaaj inaa wadid xirfad waa ayada inaad driver aad tahay gabadha bajaaj markay wado waa loola yaabaa adoo gabar maa bajaaj wadidaa lahaa La- wa- caqabado badanaa soo wajahay gabadha marka ani waxaas leeyahay ragga ayaa u badan Mhm.
waayahay aad baa umahadsantihiin n ah, waxaan rabaa inaan ku siiyo eh, zakariye zakariye n adiga weliga n ah, ma isku dayday inaad xirfad n aada yeelato n haddiise aada isku daydayna wax caqabada oo kusoo wajahay ma jiraan
ana xirfadda isku daya obviously hard skillka badanaa ma isku dayin laakiin xirfaddaani caadi oo softiga isku daya Een, inaan leeyahana hundred percent aaminsanahay Een, waana collaborationka in teamwork aa sameyn kartid oo kale sidaas oo kale dad aa isku wadi kartid team inaa een, inta abaabushid oo een, barnaamij markaas aa qabanaysiin oo kale sidaas aa u abaabushid marka caqabadaha kusoo wajahay obviously waxaa ka mid a een, in aragtidaada dad badan ee nakdin ee ee dadka ay nakdinayaan marka een, aragtidaada imaadidna een, qof hadduu oo oo oo opposite kuu noqdo aa aragtid inaada maxaa la sheeg een, aada jaaj gareen space aad furtid oo lagu doodo markaas een, fifty plus one kii cod kuu codbato haddii kaada u codbato ama ra'yiga qof kale oo oo oo- oo aad team leaderka u tahay uu bato kaas in la qaato marka ani badanaa softiyaa leeyahay xitaa blockinka inkastoo hadda blocking eh, wili trainingkiisa hadda aa wili ku jiro laakiin een, waxaa is leeyahay waxaa leedahay een, collaborationka
waayahay n haya maxamed adiga isla su-aashan n ah, haddaan ku weydiiyo dhankaaga n wax xirfada oo aada isku dayday inaad yeelato n ma jiraan haddiise jiraanna n maxaa caqabado kusoo wajahay
Een, xirfad inaa yeeshto aniga waxaa waaye waa ku fikiray Een, hadda xirfadda aawada waxaa waaye graphic design aa hadda bartaa Een, meel hadda kii kama bartane oo in la tago iskuul camal la tagaayo ma ka barti laakiin si online ha anaa juhdi isgeliyo waa kusoo shubtaa ababkii dad micnaha xoogaa waxaa la jooga oo graphic designer ah ayaga xoogaa iga caawinayo marka hadda waxaa ku baraarugsanaya inaa xirfaddaas barto dhanka softiga markii la dhahane een, xirfadda waxaa leeyahay micnaha sida m- een, conflict resolutionska oo kaleente sida khilaafaad markay dadka iskhilaafaan sidee loo xalin karaa dadkan koorse aha diyaariyey oo badanaane waa soo marxaladahaas waa soo arkay waa soo maray waa xa- waxyaabo badan waa soo xaliyey marka haddana waxaa guda jiraa graphic designskaas marka inaa bartana waxaa waaye waa rajeynaa inaa dhameeyo insha allah wallaahi caqabadaha isoo wajahay waxaa waaye waqtigii oo marmarka qaar igu adag oo meelo badana waxaa waaye aa marmaraayo oo waqtigaa marmar cariir kugu noqonayo Aa, waqtigaas bes ma ahane waxaa waaye wax kale intada problem uga haya ma jiro caqabad kale ma isoo wajihin
marka graphic designinka iyo midaan kale Mhm.
labadooda yaa sahlan yaa sahlana wallaahi waxaa isleeyahay ani inay sahlan tahay graphic designka sababtoo tan waxaa waaye dad badanaa maanta dhan dadaa maanta dhan kala xalinayay muran aa ku jiray laakiin tan waxaa waaye markoo dhibaatada adee adi besay ku haysataa oo iska xalin kartaa meel kasta la juqeeya la fadhiiso dhafar radaartid laakiin tan waxaa waaye xal markaas lagaaga baahan yahay waaye xalka laba mid ah xal oo qofka loo dibdhigi karo iyo mid markaas xal u baahan marka midda loo kala kacinaa jirto marka dhibkeeda leedahay khilaafka iigu weynaayo aa xaliyo waxaa waaye een, laba ruux waxay isku qabsadeen adi problem wuxuu ahaay family problem u ahaay marka waxaa la isku qabsaday tusaale oo kaleente dhaxalay ahayd marka anin dhaxalka sida loo qeybiy ma ka siin laakiin dadkaas le dagaalka bes aa kala xelinaya bes haddee saas tahaa dhahay oo dhaxalka isku haysatin qof walba wixiisa waa la siinaya waxaa waaye shiiqa oo u wacay qof shiiqa oo u wacay markaas shiiqayaa keenay qof shiiqa ani waxa ii qarin jirka taabada aa u keenay raggan waxaa dhahay kiya isku haystaane bal kala saar siday wax u kala leeyihiin oo kala sheeg marka haddii meeshaas aa kala xalin lahayn waa lasdagaali lahaa dhiig badan aa daadan lahaa marka taasaa xaliyani isleeyahay
waayahay aad buu umahadsan yahay n maxamed n zakariye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo n ah, su-aal markaa n mawduuceena aada u quseysa oo aan rabo inaad markaasi een, ah, xooga aad saarto sharaxaad dheerna aada nooga bixiso maxaa caqabad ah oo bulshada kasoo wajaha dadka een, xirfadleyda ah
wallaahi xirfadleyda oo soomaaliya gu- mise guud si- xirfadleyda dhalinyarada soomaaliya sida caadiga oo u badan een, ma lahan dhalinyarada soomaaliya space of innovation hal abuur oo inay fikiraan oo kale ma lahan qofka jaamacaduu dhammeynaa horay shaquu ka raadinaa inuu shaqaalo noqdo kale ama intuusan jaamacadda dhiga- dhiganna iskuulkii soo dhammeynaa horuu jaamacadda galaa space oo innovationa dhalinyaradii ma lahan waxyaalaha kale oo caqabadaha ku ah waxaa ka mid a een, lack of maxaa la sheeg een, education quality waxbarashada soomaaliya qualitygeeda oo hadda hore kor usoo kacday laakiin mm, last decade waxbarashada soomaaliya waxay ahayd sida caadiga mid hooseyso dadkana dhalinyaradana badanaa waxay kasoo baxayeen een, informal school schoolska iskuuladan informalka oo formal schoolska ah ay ahayn Een, waxyaalahaas ah, waxay sababayaan iyo waxyaalaha kale sababa waxaa ka mid a opportunityga een, fur- fursadihii oo dadkii oo oo lagu een, lagu dhiirigelinaynin fursadada dadka ma hela- dhalinyarada ma helayaan in meel iskugu keeno oo kale oo la wacyigeliyo loo sheego inay ee, la wacyigeliyo oo loo sheego in maxay maxay tahay ay jirto een, fursado inay ku fikiraan ama fursado inay jiraan la baro ee, waxyaalahaas kale ma jiro D- marka dhalinyaradii iyo sidoo wax weyn oo hadda dhalinyaradina haysto waxaa ka mid a een, warlordki dagaaladii hogaami ku-xidada dalka saameyn badan ku geystay dhalinyarada maskixiyan iyo jir ahaanba labadaba marka sbace dhan ma helayaan dhalinyaradaba dagaalka warlordka laga soo baxayay sii qax sii qaxu ku jiray kabacdii haddana een, dagaalo kale hadda wa- wadanka ku jiray marka dhalinyarada caqabo badana aada u haysta iyo dhalinyarada laftiyoodana ayadana hal mid ayagaa hal mid kale een, lagu eedeyna inaysan dooneyninba dhalinyarada inay xirfad bartaan oo kale iskuulu dhigana jaamacadu dhigana intaas uu- keliyo inuu ku ekaado asaga ayagana cilada haysto waxaa waye inay ayaga dooneyn qofka haddii uu ay ka go-an tahay inuu wax- oo xirfadii inuu barto uu rabo kale waqti badan uu gelin lahay alminimum xitaa wuxuu sameyn lahay mid oo taas u dhow uu- uu ka ag dhow uu baran lahay marka caqabado badana dhalinyarada soomaaliya haysto iyo taageero la-aan caqabadaha haysta xitaa waxaa ka mid a taageero la-aan in taageero maaliyadeed aysan haysan Ee, iskuulka keliya hadda ka ninka lacalu tusaale wuxuu ku fikiray hal abuur ku fikiray qofka nin iskuulka keliya kaa bixinay hal abuurkan lacag aa kugu maalgelino ma heno qoyskiisa saas uu leeyahay laakiin mararka hadda een, hadda xiliyada ugu dambeeya oo kale hay-adahan oo qaramada midoobey oo kale aada unicef iyo kale waa- waa- dhalinyarada oo barkacyaasha way caawiyaan hal abuur la imaaday dhahaan kadib way u maalgeliyaan hal abuurada u maalgeliyaan waxaa ka mid a meel inta isku keenaan waxay dhahayaan hal abuur la imaada een, ama qaab tusbax inay sameeyaan oo kale kuwo sidaas oo kale markuu tusbaxyo badan sameeyo u maalgeliyo oo oo lacag oo een, tusbax wuxuu ka sameyn lahaa geedku ka sameyn lahaa oo kale waxyaalo badan iyo ee, ha ha ay ka saacidaan marka markaas ee, sidaas oo kale laakiin taageero maaliyadeed oo xagga qoyska ah waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka ugu badan ee dhalinyarada ka waj- ee wajahaan een, inay xirfadooda hadday la imaadaan xitaa s- ee, ku dhiiri ku dhiirigelin weyso waay inay sameeyaan marka waxyaalo badan aa jiro marka waxa weeyaan dhalinyaradana iyagana halka mid lagu eedeyna waxaa waye inaysan dooneynin marka dhalinyarada haddii dooni lahaayeen xirfaday la imaadan la imaan lahaayeen ama dowladda ahaato ama private ahaato qof u maalgelin heli lahaa waxaas leeyahay waa xirfadu heli lahaa xirfadaha kale ee waxyaalaha kale caqabadaha ka mid a waxaa ka mid a xirfadda lacali hadduu la imaado uu een, hadda gabar waxaa jirta aan dhaweed xirfadda la imaatay markaas xirfadda markii la imaatay naqshadda xirfadda ahaan een, waxay kusoo bandhigtay marka internetka xirfadiyaa aa, qolo maalka haysto wixii dhan haysto yay ka xadeen marka ayagaa maalgeli ayagoo sameeyaa la arkaba marka xirfadaha kale waxaa- wa- waxyaalahaas waxaa ka mid a in hadda like waxaa soo kordhiyay dowladdu waxay soo kordhisay data protection and information hay-ad la- oo ilaalinaysa xogta qofka iyo hal abuurka haa haa haddii hal abuur ala imaatid oo kale inaadan maxaa maxay to isheeg aa, lagaa qaadan oo kale haddii lagaa qaado aad dacwoon kartid hay-aday leedahay hay-adaas habraacyada b- oo dacwaddaa mare ka bacdi saas u dacwoonaya marka caqabadaha soomaaliya way badan yihiin. waxay ka- waxaa midaan hadda ugu dambeysana waa midda hadda ugu badan ba la sameeyo in eh, qofka naqshadu dhallinyaradii naqshadii internet kusoo bandhigayaan ama qofkii u tagaayaanba waxay dhahayaan eh, xirfadaana wataa ama hal abuurkaana wataa ii maalgeli meeshuu kaga maalgelin lahay xirfadii asigaa sameynayo asagoo magac kale wato wuu sameynaa beriyo boorke waxaa arkaya mise asagoo magaciisa wato xitaa uu sameynaa marka wallaahi xirfadaha aaday u badan yihiin oo oo dadka xirfadleyda ah caqabadaha soo wajiho
cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee datorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarrintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho datorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buulixuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo australia lena takhasus shan iyo labaatan sano si gaaraana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qaliima ka fuliya doctor shiine isbitaalka alixsaan ee doctor shiine qaybta buulaxuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah waxaana lagugu diyaariyey dhakhtar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis boqolkiiba konton ah oo ku siman muddo bil ah isbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taallaa degmada hodan xaafadda kaasa babolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taallaa degmada wada jir xaafadda buuluxubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lixal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxubey
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkan aynu ku eegeynay dhallinyarada xirfadleyda ah iyo caqabadaha ay kala kulmaan bulshadooda qaybta labaad ee isla mawduucan toddobaadka kale ayaad maqli doontaan haddii allaha awoodda lagu raalli ka noqdo tan iyo inta aanu ku kulmi doonno barnaamij mid ka la mid a dhammaanteenu isku duuban waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne